ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto cidhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
laba boqol iyo labaatan arday oo ku nool tuulada huguf oo siddeetan kilomitir dhinaca waqooyi kaga began magaalada burco ee gobolka togdheer ayay waxbarashadii ka joogsatay tan iyo bishii tobnaad ee sannadkan markii roob ka da'ay tuulada uu dumiyey dhismaha dugsiga huguf oo keligiis halkaas ku yaalay dugsiga oo ka koobnaa hoose dhexe waxaa ardayda dhiganaysay ka tirsanaa maxamed baashe cismaan oo afar iyo toban jir ah waxa uu dhiganayay fasalka afraad muddo laba bil ah ma uusan xaadirin wax xiisad ah waxa uu raadiye ergow sheegay inuu ka xun yahay waxbarashada ka joogsatay kadib markii burbur ku yimidee dugsigan oo afartii sanne u dambeeyey uu dhiganayay
saan wax u dhigan jirnay si caadiya baan de wax u dhigan jirnay marka aan waxaan dhigana weeli dee meeshaas ka baabaaba intay noqoto anigu halkaygan kasi wadan lahaa haddii wax laga dhigaya de laakiin wax meeshii da lagu dhigaa hadda meedaa lahayaba ana marka eerka dhaafad waxaan doonaya secondary gudbanti kadibna inaa hadda digtaainay dadaala imika waa iska baabada magaalada iska baaba bay noqoto da bilaaskiin bay noqoto
qoyska maxamed waxaa kala mid ah dhibaatada waxbarasho la-aanta ee qabsatay afar kale oo ka mid ah carruurtooda wuxuu sheegay inaanu awoodin inuu tago dugsiga kale si uu waxbarashadiisa u sii wato afartan kilomitir ayuu u jiraa dugsiga ugu dhow deegaankani mana laha gaadiid loo raaco dugsiga huguf oo ahaa mid ay dowladdu maamulkiisa gacanta ku haysay waxaa sidoo kale isaga tegay macallimiintii iyo maamulkii sida uu ii sheegay cabdilaahi caalin oo ah maamulaha dugsiga wuxuu xusay in dhismaha dugsiga la dhisay kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii muddadaas kadibna aan wax dayactira lagu samayn inay kala hadleen guddoomiyaha maamulka deegaanka oo la beddelay kaasoo sheegay inuu deg deg u dayactirayo balse aanay ilaa hadda waxba ka hayn
waayo badan ay yimaadeen halkaan iyo jumca ka dhacay waxbarasho la-aantii haddana halkaa waxaa ku dhacay in daardadii iyo jumcay iyo jabto oo waxbarashadii tayada ahayd in la waayo agabkii wixii dee hugtii iyo waxyaalaha noocaasa welisii ayuu agabkii dee ayabaa duwan ama calinkeeda waa dhibaatada nidaamsan waxay keentay dee waalidkii iyo ardaydii inay iska xakirmaan in ardayda ay noqoto dee arday aan waxba garanaynin oo dee waa waxbarasho la-aantii awgeed ay waalidkii iska xakirmaan oo ay dhibaato keenaan oo maalin walba carruurta isla soo dee waxba baranayna waalidkiina ay ka hor yimaadaan oo waxbarashadiida waalidkii wuxuu kaga beeganya ay gara waayaan oo dhibaato badan oo islayn ay ciyaanku islaynayaan xakamayn ay xakamayn kari waayeen waalidiinta ardaydan ayaa ka walwalsan in carruurtoodu ay waxbarashadaa sidaasi ku waayaan aamino xuseen cali tarabi shan carruur ah ayaa waxbarashada u tegi jirtay subax kasta hadda waxa ay iska dhex joogaan tuulada carruurteedu waxa ay kala dhigan jireen fasalada lixaad saddexaad iyo labaad aamina ayaa raadiyo ergow sheegtay inay ka xun yihiin in dugsigii ka burburay loo dayactiri waayo carruurta si ay waxbarashada usii wataan aamina waxa ay jecleed carruurteeda oo dhammaysata waxbarashada si ay uga anfacaan mustaqbalka balse waxa ay rajaxumo ka muujisay casharada ka istaagay iyagoo dugsiga kale la dhiganayo dee waa waxarag la-aan waxa weeye dee aad baanu ducii ku nahay waxa weeye xaafadi waanu isku shakiranay ciyaalkii waa islaynayaan waxaan ku yidhi dee waa indhala-aan dee iminka magaalada dhexdeeda ii joogaan oo midho dhaadiyabaa marmar ka dabageeyaa laakiin wax allaale waxay ii dhigtaan ma jiro in dee waa iftiin walaa waxbarashadu aragtida qofka waalidka wax allaale waxaan iminka u ahayba mama fahmayo kuwanan halkan ku hayaa kuwa barcade way soo salaamaan oo dee way garanayaan inaan hooye u ahay
bal waxaad ka warantaa markii ay waxbarashada tegayeen noloshoodu siday ahayd iyo hadda siday isku bedeshay
dee waxa weeye wax weyn baa u dhexeeya qaab weyn baa u dhexeeya dee adba walaal dee waad fahmaysaa qof wax dhiganayo oo meel lagu lagu hayo oo wax loo dhigayo oo la tartiibina dee adba waad fahmaysaa iyo qof reermiyo noloshiisa hoos unbay usii socotaa dee
maxaa markaasi carruurtii iminka halkay joogaan oo noloshoodii mustaqbalkoodii ka waran bal
dee waxaan ku yidhi marna arigaanu jariyana ariga ari yar baan idhaahda orod arigaa yar inoo soo how marna duleedkaasuu cararaa wuxuu yahay ee naga tag waxba kuu dooni mayne markii horena gurigay u iman jireen waxbay akrisan jireen waxay odhan jireen waxaanu aftiin habeenkii bay akrisan jireen waxaan ku yidhi iminkana annagiibaa isla yaaban baan ku yidhi maxamuud xasan caynaanshe guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka togdhoor ayaa sheegay in shaqada uu laba bilood joogo oo la bedelay maamulkii ka horreeyey isaga hase yeeshee sida ugu dhaqsaha badan marka laga soo noqdo imtixaanka yar ay bilaabayaan dayactirka dugsigan
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye rabbi ha noo soo orgoogto hana naga orgoogto allahayow hayeel midda noo orgoogto ciddaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa